kulankan oo noociisa uu ku cusub yahay puntland ayaa xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka puntland ay hor yimaadeen dadweyne aada u fara badan waxaa dadweynihii goobta fadhiyey oo gaaraya ilaa iyo toddoba boqol ay qayb ka mid ahi weydiiyeen su-aalo la xiriira arrimaha u baahan wax ka qabashada agaasimaha guud ee madaxtooyada puntland maxamed jaamac oo v o a la hadlay ayaa ka hadlay ahmiyadda shirkan ujeedada ugu weyn waa maqsan tahay nuux ujeedada ugu weyn oo xambaarsanaa waxay ahayd in dowladda iyo shacabku ay wada hadlaan oo wada fadhiistaan dowladdu waxay dejisay qorshayaal la doonayo in laga hirgeliyo puntland shanta sano ee soo socota hiigsi iyo hilaadin la xiriirta arrimahaas baa la sameeyey shan beri oo bishii may siddeed tobankeeda bilaabatay waxaa la sameynaya wax la yidhaahdo shirka jihaynta dowladda jihaynta waxaa ka soo baxay mudnaano hortabin u leh puntland shanta sano ee soo socota marka waxaa muhiim noqotay in shacabka iyo dowladdu ay ku kala warqaataan in maxay dowladdu shacabkeeda u qorshanaysaa shacabkeeda inu kula xisaabtami karaa waxaanu sidoo kale horgeynay baarlamaanka kalfadhigii madaxweynuhu furay shan iyo tobankii bishii tan juun taasoo madaxweynuhu hortooda uu ka ballan qaaday in shacabkana la wadaagi doono maantana tii baa hirgashay waad u jeeday quruxda iyo waxa meesha ka socday iyo sida hawshu ay ahayd isay u socotay iyo iddaafurnaanta su-aalaha la isweydiinaya noocay ahaayeen iyo shacabka inay u wafurnayd inay si kritikaalah u weydiiyaan dowladda oo adag ay wixii ay ku biirinayaan maxay ahayd qorshayaasha dowladda ay samaysa ku biiriyaan wixii su-aalaha ay qabaan in maxay ahayd ay weydiiyaan wixii ay u arkaan inay dhaliili karaan ama maxay ahayd dhaliilku ka samayn karaan ay dhaliilaan si maxay ahayd loo soxo all this bay isugu jirtay marka waxay waan oran karaa haddaan soo koobo ay daaranayd in shacabka iyo dowladdu kala war qaataan in shacabkuna wixii dowladdu kula xisaabtami lahaa oo mudnaanaha hortabinta ule lala wadaago sabirinta ka maalin ay maxay ahayd dowladda iyo maxay ahayd dadka iyaga matala representativeska ay ugula xisaabtami lahaayeen agaasime waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay dadka isweydiin karaan waxay tahay marka laga soo tago barnaamijkan oo ah barnaamij in badan dadku ay danaynayeen inay dowladda wax ku weydiiyaan dhaqangelintoo kale waxyaabaha ka soo baxo iyo dadka waxyaabaha ay weydiinayeen qaabka ay u wajihi doonto dowladda inay dhaqangeliso
waa su-aal aada muhiim u ah waxaad moodaa shacabku inay u barteen dowlada hore oo hore usoo jiri jiray oo mudnaanaha iyo qorshayaasha ay dejiyaan aanay sidii la rabay loo fulin waxaynu marag ka ahayn shantii sano ee lasoo dhaafay markaad dib u fiiriso puntland waxaa hirgalay ballanqaadyadii siciid cabdulaahi dan shantii sano oo horeeto lagu doortay iyo in ka badan weliba kaabayaashii dhaqaalaha maxay aad wax looga qabtay arrimihii bulshada aad wax looga qabtay horumarintii dhaqaalaha wax laga qabtay wax aad wax looga qabtay wax la yidhahdo adeeg baahinta ama service deliveryga waxaa aad wax looga qabtay reformka dowladnimada waxaa aad wax looga qabtay difaaca iyo amniga all this marka dhammaan waxaasoo dhan waxa weeye waxay marag u yihiin in dowladdu shantii sano oo horeto weliba ay maxay ahayd ay bilow ahayd ay wax badan qabatay hadda iyadoo wax badanna ka baratay challengesii hore oo termkii hore la faysgareeyey una diyaar ah markiiba ku dhaqaaqday isla maxay ahayd labadii bilood ugu horreeyey gudahoodii in qorshayaashii dowladda la dejiyo magacaabiddii maxay ahayd dowladda iyo xasaanaadsiintii maxay ahayd walaha wasiiradan laga joogo muddo hadda maxay ahayd saddex bilood ah waxaa muuqataa already saansaan sida wax u soconayaan hadda way noo caddahay qorshaha cad ee maxay puntland dowladda puntland ay ka howlgelayso shacabku waa ka dhiragsan yihiin intan keliya lagu koobi maayo intan waxay noo ahayd maxay ahayd hordhici ice breaker bay intan ahayd laakiin waxaa la tegi doonaa gobollada waxaa la tegi doonaa degmooyinka waxaa loola shiri doonaa maxay ahayd wasaarad wasaarad
dhanka dadweynaha ayaa dad gaaraya ilaa iyo konton qof su-aalo ka weydiiyeen xukuumadda xubnihii matalayay waxaana wasiir kasta oo ay qusayso uu ka jawaabayay su-aasha ku aadan nasre cabdirasaaq waxa ay ka mid ahayd dadkii su-aalaha weydiiyey v o a ayay u sheegtay waxa ka guuxaya maskaxdeeda oo ay weydiisay iyo sida ay ula muuqatay kulankan runtii barnaamijkaani si markii loo eego wuxuu ahaa barnaamij muhiim ah walow aan dareemayey in dadka lagu casumay ay ahaayeen dadka inta badan madalaha noocaani oo kaleetaa ka qayb gala xogta dowladda haya sida wax yihiin macnihii dadka wacyi gashan oo wax og in lagu soo casumay waxaa dhiman bulsho aad u fara badan oo puntland gobolladeeda oo dhan ku kala nool ama laamiga ha ahaadeen ama laamiga ha ka degsanaadeen kuwaasoo u baahan in barnaamijka iyo qorshayaasha dowladda ay wax ku darsadaan dowladduna la rabo inay si gaara xilis laga saarto sababtoo ah waxaa laga yaabaa dadkaas inay hayaan ama ay og yihiin baahiyo aad u fara badan oo maxaa la yidhaahdaa laga yaabo inaanay ku qornaynba qorshayaashani dowladdu soo diyaarisay marka dowladda waxaan rajaynaynaa siday gu maqaalaana ay samaynayaan in ay tegi doonaan in waddanka banaankiisa man magaalooyinka waaweyn bannaankooda bulshadana ay la kulmi doonaan inay wax ku dari doonaan hadday saa sameeyaan aad bay u fiican tahay wasiirka warfaafinta puntland maxamuud caydi dirir ayaa sheegay in kulankan uu ahmiyad weyn xambaarsanaa lana joogtayn doono si dowladda iyo bulshada ay isu fahmaan una wada shaqeeyaan qaybtiisii saddexaad baa loo soo gudbayey oo dadweynaha loo gudbinayo dadweynaha caasimadda laga bilaabay ugu yaraan toddoba boqol iyo konton qof baa halkan ku casuunaa qaybaha kala duwan ee bulshada maanta halkan yimi ujeeddadu waxay ahayd in xogtii la gaadhsiiyo dadweynaha ay gaadho ay wasaaradu soo bandhigeen wasaaradihii oo afar qaybood laisu raaraaciyey maarata guddiga dhaqaalaha guddiga maamul wanaagga guddiga wax soo saarka guddiga adeega bulshada laisu raaciyey afar wasiir loogu talagalay sektarkiiba inuu soo jeediyo waxay qaban doonaan ujeeddada ugu weyne in dadweynuhu ogaadaan waxa ay ka filayaan dowladdoodu inay qaban doonto shanta sano soo socdo sidoo kale waxaa raaci doonta kulan dadweynaha koonfur ilaa iyo waqooyi laysu qaybin doono madaxweynuhuna dhinac aadi doono madaxweyne ku-xigeenkuna dhinac iyo wafti la socda wasiiraha dadweynaha gobollada iyo degmooyinkana la gaadhsiin doono xogta dowladda si ay u ogaadaan waxay ka fili karaan dowladdu iyo wasaaraduhu waxay qaban doonaan xogtaas waxaa la geeyey baarlamaanka oo iyaguna u gacan bannaan inay kula xisaabtanaan wasaaradaha iyo guud ahaan xukuumadda waxqabadka ay soo bandhigtay dadku waxay sidoo kale hadal hayeen in loo baahan yahay in deegaanada ka baxsan garoowe dowladda ay tagto sidaanoo kale ay muujiso iyo weli waxqabadka in la gaadhsiiyo arrintaa maxaa ka leedahay waa fiican tahay waa qorshaysanta waa noo qorshaysan tahay sida qorshahaas ku cad oo aanu gudbinnay waxaa ku jirta in koonfur iyo laysu qaybin doono bari oo laamiga dhinaca barina ay qaadi doonaan madaxweyne ku-xigeenka iyo wafti la socda dhinaca koonfureedna uu qaadi doono madaxweynaha iyo wafti la socda nuux muuse birjeeb v o a garoowe